إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa darsigeennii boqol soddon iyo toddobo waa darsigeennii boqol soddon iyo toddobo oo nooga bilaabanaya aayadda toddobaatan iyo koowaada min suurati namli qaala allahu tabaaraka wa tacaala wayaquuluuna mushrikiintu waxay leeyihiin mataa goormuu ahaaday haadal wacdu ballanqaadkan oo la ballanqaadayo bacfiga in kuntum haddaad tihiin mu'miniino saadiqiina kuwa run sheegaya qul waxaad ku tiraa nabiga suubano casaa wuxuu mudan yahay an yakuuna shanigu inuu ahaado radifa lakum inuu idinsoo fangalay bacduladii kii gabalkiisa tastacjiluuna aad degdegsanaydaan wa inna rabbaka rabbigaa laduu fadlin dheeraadsiin midu saaxiiba weeye calannaasi dadka la dheeraad siiyo walaakina akfarahum dadka intooda badanu laa yashkuruuna ilaahay uma shukriyaan wa inna rabbaka rabbigaa la yaclamu waa og yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum dadka laabahooda iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan wamaa min ghaa'ibatin arrin maqanu ma jirto haa'ibadaasoo fi samaawaati ciraryaalka ku sugan wal ardi dhulka ku sugan ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiisa ayay ahaatay wamaa min haa'ibatin shay maqan ma jirto haa'ibadaasoo fi samaa'i cirka ku sugan wal ardi dhulka ku sugan ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiisa ayay ahaatay kitaabkaasoo mubiinin cad aayaadkan aayadihii ka horreeyey allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uga soo warramay kufaarta munkirulbacfiga ah kufaarta oo munkirulbacfiga ah oo bacfiga inkirsan kuwaasaa looga soo warramay wa qaala aladiina kafaruu aidaa kunnaa turaaban wa aabbaa'una a inaa la mukhrajuun aayaadkaas ayaa looga soo warramay marka aayaddu waxay la socotaa aayaadkii ka horreeyey ilaah wuxuu yidhi subxaana wayaquuluuna mushrikiintu waxay leeyihiin oo bacfiga inkirsan mataa goor muu ahaaday haadal wacdu ballanqaadkan oo bacfiga la ballanqaadaa in kuntum haddaatiin mu'miniina ow saadiqiina kuwa run sheegaa in bacfigu jiro su-aasha marka waa su-aalu istibcaad istibcaad macnaheeda waxa weeye way fogeyn waa inkirsan yihiin inay jirtaysan qirnayn macnaha wax caqliga ka fog weeye waana waxaan dhici karin saas weeye su-aashoodu marka waa su-aalu istinkaar wlistibcaad way fogaysanayaan waa waxaan dhici karin saasay ula jeedaan ilaa waa u jawaabay subxaana qul dheh uu ilaah yidhi nabiga subanow qul dheh casaa waxaa mudan casaa faacilkeeda an yakuuna mastarka laga dhalaalina wey an yakuuna isimkeediina waa damiiru shani casaa waxaa mudan an yakuuna shanigu inuu ahaado radifa inuu soofan galay lakum idinka bacduladii kii gabalkiisa tastacjiluuna aad degdegsanaydaan oo min cadaabillaahi ah cadaabka aad degdegsanaydaan waxaaba dhici karta inuu idinsoo fangalay fangalkaasa waxa loo isticmaalaa waxa weeye labada qofoo daabadda isla saaran mid ka hor dambe sida maarata labada qofood oo isla saaran ee mootada ka dambe waxaa la yidhaha kan horu fangala labada qof oo faraska isla saaran asal loo isticmaali jiray faraska midka hora kora mid dambaa gadaal ka kora sida labada qof oo mootada isla saaran wey kan dambaa la yidhahdaa kan horuu fangalay marka radifadu asalkeeda mafcuulay qaadataa sida samica iyo basiray la mid ah laakiin haddee bimacnaa waxaa laga dhigay danaa wa qaruba ficil laasima macnihiisaa la siiyey markaasaa laam la gelshay mafcuulkeeda casaa waxaa mudan an yakuuna shanigu inuu ahaado radifa lakum inuu idinsoo fangalo idinku soo dhowaaday radifadaa macnaheeda waxaw qaruba wa dana inuu idinsoo fangalo idinku soo dhowaaday bacduladii kii gabalkiisa tastacjiluuna aad degdegsanaydaan oo min cadaabillaahi ah cadaabka alleh ood u yeedhanaysaan ood leedihiin waa goorma waxaaba dhici karta gabalka miduhu inuu isoo saaran yahay baynu ku soo dhow yahay taasaaba dhici karta saasaa ilah ku yidhi subxaana marka waana qaar ka mida waaba ku degay oo adduunkiiya lagu ciqaabo adduunkii ayaaba lagu ciqaabo ilah wuxuu ihi subxaana wa ina rabbaka rabbigaa laduu fadlin dheeraad siin midu saaxiiba way calannaasi dadka dheeraad layska siiyo ilaahay weynaa dadka wuxuu iskaga tafadulaa waxaysan xaq u lahayn waxaana ka mida tafadulkaas dadkii cadaabka mudnaa inuu gabal cadaabka dib uga dhigo bal gabal inay toobad keenaan loo caqli celiyo tafadulka ilahay taasaa ka mida bal fiiri ayagiioo le cadaabku waa goorma maa la keeno a ilaahay dib uga dhiga bal fadliga ilaahay fiiri tafadulka ilahay kaasaaba ka midaba ilah wuxuu ihi subxaana wa ina rabbaka rabbigaa laduu fadlin dheeraad siin miduu saaxiib wey cala annaasi dadka dheeraad layska siiyo walaakina akarahum intooda badano laa yashkuruuna kama shukriyaan oo qaara kusii kibria kusii qooqa oo cadaabkii ay mudan yihiin markii dib looga dhigay ay leyn cadaabba ma jiraba haduu jira maa la keeno bal fiiri hadduu yimaadana wax iska celi maayaan waa halaagsamaya ilah wuxuu idhi subxaana wa ina rabbaka rabbigaa la yaclamu waa og yahay maa tukinu waxay qarinayso suduuruhum laabyaalkooda wamaa yuclinuuna iyo waxa ay muujinayaan intaba ilaahay waa og yahay oo dhammaan kama lunsana asagaa ilaahay kula xisaabtamaya subxaanahu wa tacaala wamaa min haa'ibatin haa'ibatin ta'du waa mubaalaqa shay maqan ma jiro bimacnaa shay iska weeye ee mu'anaf maahan ta'du oo waxa weeyaan taadu waa lilmubaalaqa sida callaama ta'da la gelshoo kale weeye mubaalaqa ahaan weeye wamaa min haa'ibatin shay maqan ma jiro oo dadka ka maqan wax ilahay ka maqan ma jiraan ee waa wax dadka ka maqan macnahaas wax badanaan ku celcelinaa xaafidku halkaanu ku sheegaa wax dadka ka maqan ma wax ayaa laga hadlaa amaa alle wax ka maqan ma jiraan halkaanuna xaafidku ku sheega uma ahbara tacaala biannahu caalimu qaybi asamaawaati waalardi wa annahu caalimu lqaybi washahaada marka qeybkaasi uu dadka u fahamsiiye wuxuu hi wahuwa maa qaaba can ilcibaadi wamaa shaahadu wax addoommada ka qarsoon iyo waxay u jeedaan intaba alla waa arkaa laakiin asaga wax ka qayba maba jiraan isaga wax ka qayba maba jiro marka wamaa min qaa'ibatin arrin qarsoon ma jiro arrinkaasoo fi samaa'i cirka ku sugan waalardi dhulka ku sugan ilaa fii kitaabin kitaab dhexdiisu ku sugnaaday kitaabkao mubiinin cad waa loox maxfuudka wax kasta oo addoommada ka qarsoon ilaahay horeyuuba looxul maxfuudka ugu sii qorayba looxul maxfuudkay ku qorayi wax kasta oo addoommada ka qarsoon dhammaan waxyaalaha qeybka ah oo addoommada ka qarsoon taas marka maxay kutusaydaa qeybka laguu sheegaya looxul maxfuudkuu ku qorayi qofku hadduu yidhaha marka looxul maxfuudkan anugu daalacdaa macnaheedu waa maxay qeybkaan ogahay wey qeybkaan ogahay wey allana wuxuu leeyahay wax addoommada ka qarsoon halkay jiraan oo qeyb ah kitaabay ku qoriyeen kitabkiina waa looxulmaxfuudka idan qofki yidhahdaa looxulmaxfuudkan daalacdaa waa qof yidhi qeybka anigaa og wax allo waxa dhacaya iyo wixii dhacay iyo wixii dhici doona dhammaan looxulmaxfuudkay ku qorayi ilaha ku qor marka waa qof yidhi qeyb mutlaqahan ogahay marka taasuna waa kufri dalaal iyo baadi weeye ina haada alqur'aana qur'aankan yaqusu waa warramaa calaa banii israa'iila reer bani israa'iil dushoodu warramaa aktar aladii kii badankiisuuna uga warramaa hum reer banu israa'iil yakhtalifuuna kuwii isku khilaafsan ay yihiin fiihi maaga dhexdiisa fiihi ladiiga dhexdiisa dheh wa innahu qur'aanku lahudan hanuun weeye lilmu'miniina mu'miniintuu hanuun u yahay wa raxmatun naxariis weeye lilmu'miniina dadka rumaysanuu naxariis u yahay inna rabbaka rabbigaa yaqdii midkii xukminaaya weeye baynahum bayna almukhtalifiina dadka iskhilaafsan dhexdooda bixukmi xukunkiisuu ku kala xukminaa wa huwa rabbigaa alcasiisu waa allaha qaalibkaa alcaliimu oo aqoonta badan fatawaka tala saaro calallaahi alla dushiisa tala saaro innaka adiga nabiga subano cala alxaqi xaq ayaad ku sugan tahay xaqaasoo almubiini cad xaq cad ayaad ku sugan tahay ha shakinin innaka adiga laa tusmicu ma maqashii kartid almowtaa kuwa dhintay wax ma maqashii kartid walaa tusmicu mana maqashii kartid asumma dhagoolayaalka adducaa'a yeermada idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xaal yihiin kuwii dabada jeedinaa wamaa anta adiga matid nabiga suubanow bihaadilcumyi indhoolayaal mid hanuuni kara can dalaalatihim lunsanaantooda ka hanuuni karaa in tusmicu maa tusmicu ma maqashii kartid ilaa man qofaad maqashii kartaa yu'minu rumaysan biaayaatina aayadaheenna oo fahum ayagu muslimuuna ilaahay u hoggaansan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa kitaabkan qur-aanka ah inuu kulansaday macaani waaweyn iyo hanuun iyo bayinaad waana furqaan xaq iyo baadil kala saara ah ilah wuxuu yidhi subxaana inna haada alqur'aana qur'aankan yaqusu waa midkii uga warramaya calaa bani israa'iila reer bani israa'iil akar aladii kii badankiisa hum reer banu israa'iil yakhtalifuuna kuwii isku khilaafsan ay yihiin fiihi ladiga dhexdiisa reer banu israa'iil waxyaalaha isku khilaafsan yihiin badankooda qur-aankaana u caddayna waxaana ka mid a waxyaalaha isku khilaafsanaayeen reer banu israa'iil waa xamalatu tawraati walinjiil waxa weeyaan dadka kitaabkii injiil ahaa ee nabiyullaahi ciisa lagu soo dejiyey sheeganaya ee kitaabkaas sheegta iyo waxa weeyaan kuwaas iyo kuwa sheegta towraad inay rumaysan yihiin oo ah kitaabkii nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyey marka ahlu-kitaabku waxa weeyaan waa qolada sheeganayda inay rumaysan yihiin kitaabkii towraadahayo nabi muuse lagu soo dejiyey iyo kitaabkii injiilahayo nabiyullaahi ciisa lagu soo dejiyey calayhim assalaam marka waxyaala badanoo isku khilaafsan yihin waxaa ka mid a nabiyullaahi ciise nabiyullaahi ciise ayaa ka mid a waxyaalaha isku khilaafsan yihiin oo waxa weeyaan ay ku iftiroodeen yahuuddu ayna ku xadgudbeen oo yidhaahdeen waa walad khayru sharcia sharciba kuma dhalana yidhahdeen marka waa kufri iyo dalaal qoladii nasaaradana quluwiyay ku sameeyeen waxayba yidhaahdeen waxa weyan waa ibnullah amase haaliu alaaa ay leeyihin ibnullah ay leeyihin marka taasuna waa quluwi iyo dalaal labada waa dalaal marka qowlkii wasadka ahay cadliga ahaa ayaa ilaahay qur-aanka ku sheegay fii suurati maryama ayaa ilaahay ku caddeeyey inuu yahay cabdullah wa rasuuluhu inuu yahay marka waa addoon alle alla ma ahan ilaah ma ahan waana rasuulkii alle sida yahuuddu nacdadoha ku dhacday leeyihiin ma ahan welad hayru sharciya ma ahan marka waxyaalaha isku khilaafsayn badankooda qur-aanka ku kala xugmina wa inahu qur-aanku lahudan hanuun weeye lilmuminiina muminiintu hanuun u yahay dadka rumaysan hanuun u yahay dadka rumaysan ee qofkaan rumaysnayn ku hanuuni maa waraxmatu naxariis weeye lilmuminiina dadka rumaysanu naxariis u yahay qofkii rumaysan uu qur-aanku naxariis u yahay laakiin qofkii aan rumaysnayn dee waxba naxariiska heli maa kuna hanuuni maa ilaa wixii ku sugnaaba maba rumaysneen walidaasaa darad ibnu jariir wuxuu yidhi wuxuu waa ramad yuu raxmad u yahay liman sadaqa bihi wa camila bimaa fiih qofka rumaysan waxa qur-aankan ku jira oo axkaamta qur-aankaanu sheegaya rumaysan oo ku dhaqmaya waa qofkaas qofka rumaysan qur-aankan axkaamta uu sheegayo oo ku dhaqmaya waa qofkaas qofkaasaa ku hanuunaa idan qur-aanka haddaad rabto inuu hanuun kuu noqdo waxaa la rabaa inaad horta garato inuu qur-aanku yahay xaqiiqa dhaqhu biyo kama dhibcaan waa kalaamullah kalaamullaahi weeye waxa uu sheegay wax yar ka soo noqon ma arrinta uu sheego welidaa saas daraaddeeda wixii khabaruu sheego waa inaad rumaydaa wixii xuquraho oo awaamirana waa inaad samaydaa wixii nawaahiyana waa inaad ka fogaataa markaad aayaddii ku soo martaba macnahay sheegto caqiide ka dhigato oo akhbaar ah awaamirtay sheegatana dhaqan ka dhigato nawaahidana ka fogaato khalaas mu'miniintu dadkuu sheegaya qur-aanku hanuunka u yahay markaasaad noqone laakiin haddaadanba qur-aankii macno kale ka fahmin ilaa dhegaysi maahane oo wixi ku sugan aadan ku camalfalayn waxa weeyaan laa yakuunu ilaa xujatan calaykum waxaan xujayn ma noqonayo waxaa la rabaa qur-aankan inaad u fahamto adiga inuu kula khidaabayo oo haddii uu khabar sheego khabarkaas waa inaad rumayda waxaase hadda ka hor dhacay waxaase hadda kadib dhacaa wax alla alla waasaas wax alla waxaas uu sheegaya akhbaara inaad rumaydo ood caqiide ka dhigato awaamirta uu bixinayo waxaas hala sameey waxaas hala sameey waa inaad dhaqan ka dhigto waxa uu nawaahi keenayo oo leeyahy waxaas hala joogo ha la iska daayo inaad ka fogaato markaasaa qur-aanka wuxuu kuu noqonayaa hanuun iyo waxa weye naxariis laakiin haddii aadanba iskaba dhegaysanoo hadda rumaysnayno waa qofkii gaalkaa kaas waa haddee ismaba soo galaan haddii waxa weya laakiin dhegta keliyaad u ogoshayna laa yakuunu ilaa xujatan calaykum macnaheedu muxuu noqonaa samicnaa wa casaynaa saasuu noqonaa macnaheedu dad inta iska dhegaysatood maqasho aadan dhaqan ka dhigin inna rabbaka rabbiga yaqdii midkii kala xukminayo weeye baynahum bayna almukhtalifiina dadka iskhilaafsan bixukmi xukunkiisa ayuu ku kala xukminaa yowma alqiyaamati macnaha maalinka qiyaamada dadka iskhilaafsan ilaahay baa kala xukmina xukun caadila oo aan ahayn adigaa xoogaa qaldanee raalli ahawdhe maahan waxa weeyaan qofkii xumaanta ka shaqeeyey waa in naar lagu abaalmariyo qofkii wanaagga ka shaqeeyeyna oo qur-aanka iyo nabiyaalka raacayna waa in janno lagu abaalmariyo xugun cadaalad ah ayaa ilaahay weyne ku kala xukmina yowma alqiyaama loola jeeda bixukmihi uu ku kala xukminaa wa huwa alle alcasiiz waa alla qaalib ah oo xukunka asaga uu doono waa meel maraa cid hor istaagi kartaa ma jirto cid hor istaagi kartaa ma jirto raxmaana laga qaadaa ma jiro alcaliimu waa la aqoon badan oo wax ka qarsoon male qof walbaa waxa uu mudan yahay caqiidadiisiiu og yahay camalkiisiu og yahay wax ka qarsoonna male marka ilaahay weynaa aw cilmigiina waa leeyahy oo qofka dembigiisu kama qarsoomi karo maanta qaadiga jooga waxaa dhacdaa isagoo caadil ah haddana dadka warkooda inta dhegaysto inuusan wax u kala caddayn isaga oo qofkan xoogaa fasaaxadiisa uu been ku meel mariyo laakiin ilaahay wax walbu ogi been lagama gadi karo wax walbu ogya awoodu ku meel marinahaana waa leeyi oo cid hor istaagi karta male marka waa casiiz waana caliim fatawakal haddaba tala saaro meeshaasaa laysku kala xukminaa ee fatawakal tala saaro calallaahi ilaahay dushiisa tala saaro nabiga suubanow innaka adiga cala alxaqi xaqaad ku suganta xaqaasu almubiini cad arrimahaadoo dhan waxa weyn ilaahay u tala saaro gaarsiinta risaalada ummadda aad gaarsiinaydo u tala saaro xaq cadaad ku suganta ciddii rabtaa ha ku khilaafto ee macnaha taasuna waa tasliye iyo sabarsiin iyo ihbaatin nabiga la ihbaatinayo la sugayo oo la leeyahay cid kasta ha ku khilaafto ha ka shakinin qur-aankan alle agtiisuu ka yimid waa xaq waxa weyn dadka ku khilaafay inta kula bataan ha shakinin adiga marnaba ha shakin marka qofka muuminkaa taasaa laga rabaa qur-aanku waxa uu sheegaya waa xaq waxa ka soo hor jeedana waa baatil hadday rabaan akaru naasi ha khilaafeen inaka adiga nabiga subanow laa tusmicu ma maqashii katid wax almowta kuwa dhintay oo gaalada ah almowta waxaa loola jeedaa mowta alquluub kuwa quluubta ka dhintay kuwa quluubtoodu dhimatay waxa weeyaan wax ma maqashii kartidoo macnaha samaaca intifaac samaaca qabuulin waintifaac maqal ay inta aqbalaan ku macfiyaan ma maqashii kartid marka samaaca laga anfinaana waa samaaca qabuulin waintifaacin kaas weeye midka laga anfinaa innaka adiga laa tusmicu ma maqashiin kartid almowtaa kuwa dhinto quluubta ka dhinto gaalada ah samaaca qabuulin waintifaac ma maqashii kartid walaa tusmicu ma maqashii kartid assumma dhagoolayaalka adducaaa yeermada idee wallow markay jeestaan mudbiriina xaalihin kuwii dabada jeedina dhagoolaha dadka ah hadday sii jeestaan dhawaaq ma maqashii kartid dhagoolo weeye hadduu kugu soo jeedo ama gacantaad kala hadli laheed ama afkaad nuuxnuuxaydu fahmi lahayd inaad la hadlaydo laakiin waana sii jeeda dhagoolo sii jeeda miyaad wax maqashii kartaa gaalku waa saaf waa dhagala-iyo xaqa maqalkiisa waa ka dhagala-iyo rabitaanna ma leh rabitaanna ma laho ragba iyo jacayl inuu xaq ogaadaa kuma jirto marka wuxuu isku darsaday gaalku asagoon xaqii rabin oon rabitaan ku jirin iyo asagoona xaqii maqlaynba oo macnaha dhagool camalka ah dhagoolka loolama jeedo shanqartaba maqli maa gaalku shanqartaynu kaa maqli ogyaha dhici karto laakiin waxa weeyaan wuxuusan maqlayn samaaca fiqhin inuu qur'aanka fahmo samaaca qabuulin wa fiqhin inuu qur'aanka waxa weeyaan aqbalo oo fahmo oo macno ka garto kaas way midka laga anfinaya laakiin dhawaaqa shanqarta waa maqla shanqarta waa maqla ila marka wuxuu ihi walaa tusmicu ma maqashii kartid asumma dhagoolayaalka adducaaa yeerma ma maqashii kartid idaa wallow hadday jeestaan mudbiriina xalayyihiin wamaa anta adiga ma maqashii kartid wamaa anta adiga ma tihid dhee nabiga subanow bihaadi lcumyi indhoolayaalka mid hanuuni kara can dalaalatin luunsanaantooda kama hanuuni kartid gaalada weeye indhoolayaalka waxa wayan summun bukmun cumyun intaba waa ayaga ayagaa dhagala ayagaa indhala waxa la sheega waa un ayaga wax kale maan summun bukmun cumyun wey ilah wuxuu idhi subxaana wamaa anta adiga ma tihid bihaadi lcumyi indhoolayaalka midkii hanuuni kara can dalaalatim lunsanaantooda kama hanuuni kartid oo qof indhala ayay la mid yihiin gaaladii sidaas darteeda qof indhala tilmaan ma sii karta ilaa qur-aanku waa tilmaan sidaas yeel sidaasa yeelin sidaas samee sidaas ha samaynin qur-aanku waa tilmaan indhool marka qof ah ka war haddaad tilmaanto halkan ka bax waddadan qaad markaad cabaar socoto guri fowqaho saddex dabaqa xagga kaa qabana xagga uga leexo dhagax weynaa ku yaalla ha ku istaaga cabaar markaa socoto waa god weyn midig ka mar warkaas wuxuu tara qof oo wax weyn indhala waa nuucaas gaalka marka aad la hadlayda markaa saasay ka dhiganta markaad leedahay waxa weyaan cadaabaa jira ilaahay ka cabso waxaas rumee waa qof wax weeyaan indhool waxaas ati fiqihan uma fahmayo qalbigiiya qunfuleen qalbigiiya qunfuleen in tusmicu yaa maqla marka qur-aanka in tusmicu maa tusmicu ma maqashii kartid ilaa man qof ayaad wax maqashii kartaa yu'minu rumaysan biaayaatin aydahin waa kuwaana dadka qur-aanka maqlaya samaaca qabuulin waintifaacin samaac oo ay aqbalaan oo ay ku nacfiyaan waa qofka aayaadka ilaahay rumaysan oo fahom ayagu muslimin ilaahay u hoggaansan dadkaas weeye labadan aayadood innaka laa tusmicu almowta halkaanuu ku sharxaa maxamedulamiinu shinqiidi adwaa lbayaan fii iidaaxi alqur'aani bilqur'aan marka sharax aad u qiimo badan oo dheer ayuu saara marka oo si feecan oo dawale uu waxa weeyaan uga hadla ilaa wuxuu ku sharxay waxa weeyaan toddoba warqadood iyo waxa weeyaan afar iyo toban safxo wey toddoba warqadood iyo hal bogu ku sharxay marka waa shan iyo toban safxo camal ayuu ku sharxay sharax aad u dheer marka khulaaso yar ayaan ka sheegaynaa wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi markuu sharxayay innaka laa tusmicu lmowtaa kuwa dhintay wax ma maqashii kartid walaa tusmicu mana maqashii kartid asuma dhagolayaalka adducaa yeermo idaa wallow markay jeestaan mudbiriina xalihiin kuwii dabada jeedinaa wuxuu yidhi iclam ogow allah ku ogeysiiye anna taxqiiqa xaqiijinta alladii kaasoo dalla calayhi alqaraa'inu alqur'aaniya anna taxqiiqa xaqiijinta alladii kaasoo dallad ay tusay caleyhi korkiisa alqaraa'inu alqur'aaniya qaraa'inta qur'aanka wastiqraa'u alqur'aani iyo raacraacidda qur'aanka ana macnaa qowlii hunaa qowlka alle halkan uu yidhi innaka laa tusmicu lmowta laa yasixu fiihi min aqwaali alculamaai ilaa tafsiiraani laba tafsiir maahane wax kaloo ansaxaya ma jiro aqwaasha culammada laba qowlaa ansaxaya laba qowl ayaa ansaxaya labadooduna isku meelay ku soo hoorsanayaan waxa uu baxfigaas maatic ah aad u qiimaha badan u saarana waxay tahay dadka dhintee qabriga ku jiraa wax maqli maayaan aayaadkanu kama hadlayaan inuu ku yidhaahdo ma ka hadlayaan aayaad aayaadkana waxay ka hadlayaan gaaladu xaqa ma maqlayaan gaalada ashqiyada ah ee ilaahay agtiisa ay uga qoran tahay inay naar galaan ee gaalnimo ku dhintaan kuwaasu xaq maqli maayaan aayaadkanu inay saas ka hadlayaan oo aysan ka hadlaynin war qof dhintay ku maqli maa inaysan aayadahaanu ka hadlayn masaladaasuu rabaa inuu si daqiiqa uga hadlo sidaas inuu rabaa marka laba macno bis unbaa ayaa ansaxaya tafsiirka macnaha koobaad waxay tahay innaka laa tusmicu lmowta in loola jeedo laa tusmicu alkufac almowta waa alkufac gaalada ma maqashii kartid oo ilaahay quluubtooda dilay oo ilaahay ku qoray cilmigiisa saabiqa inay shaqiyaal yihiin marka ismaaca laga anfinaa waxa weeyaan ismaaca hudaa waintifaac wey kuwaas weeye kuwaas weeyaan waxaana u daliiluhu yidhi oo qariinada ugu weyn oo kutusayda ay tahay allah subxaanahu wa tacaala markuu ayaga ka anfiyey maqalkii wuxuu maqalkii u sugay mu'miniinta oo ilaah aayadahan muxuu aakirka yidhi in tusmicu ilaa man yu'minu biaayaatina fahum muslimuun wuxuu yidhi maxamedulamiinu shinqiidi fatadaxa bi haadihi alqariina calaamadan waxaa ku caddaaday anna macnaa innaka laa tusmicu lmowtaa macnaheedu inay tahay alkufaar aladiina hum alashqiyaa fii cilmi illaah inay saas tahay macnaheedu ku caddaaday maxaa yeelay waxaa la yidhi ma maqashii kartid kuwa dhintaye dadka mu'miniintaaad maqashii kartaa haddii kuwa dhintay loola jeedo kuwii ruuxdoodu jasadka ka baxday muqaabil maxaa looga dhigi lahaa waxaa la dhihi lahaa cid kale ma maqashii kartid waxaad maqashii kartaa kuwa noolnool oo aan naftu ka bixin saasaa la dhihi lahaa laakiin in loola jeedo gaalada muqaabil waxaa looga dhigay muminiinta wuxuu yidhi istiqraaga qur-aanka cadiimka marka la raacraacana macnahaas waxaa loo isticmaalaa gaaladaba ciddaas qur-aan ma maqlaydo qur-aan ma fahmaydo marka qur-aanku ka hadlo gaalada unbaa loo isticmaala waxaa ka mid a ilaahay qowlkiisuu yidhi innamaa yastajiibu aladiina yasmacuun innamaa wax kale maahan yastajiibu waxaa ajiibaa qur-aankan aladiina yasmacuuna dadka maqlayo walmowtaad gaalada quluubtoodu dhimatay yabcahum allahu uma ilayhi yurjacuun ilaahay baa soo bixina kadibna alle xaggiisaa loo celina mowta culummada ijmaac waxaa inta ijmaacooda la tirsado ahlucilmiga ah in loola jeedo ayadaas gaalada walmowta loolama jeedo dadka naftu ka dhacday maxaa yeelay dadka naftu ka dhacday haddii loola jeedo magaal kali waxa weeyaan mu'miniinta naftirkooda qur-aanka maqle waa la soo bixinaya mowta laakiin maxaa muqaabil layskaga dhigay qur-aankan waxaa maqlaya oo waxaa ajiibaya layidhi kuwa wax maqla kuwaasa ajiibaya amaa kuwa dhintay kuwaas allah soo bixina marka culummada ijmaac waxay ku yihiin walmowta in loola jeedo gaalada gaalada in loola jeedo sidaasay ijmaac ku yihiin waxaana ku tusaaba aayadda aayadaha ka horreeya oo aayadda waxaa ka horreeyey wain kaana kabura calayka icraaduhum fain istadacta an tabtaqiya nafaqan fi lardi ow sulaman fi samaa fata'tiyahum biaaya ay fafcal waxa weeyaa nebi maxamedow hadduu kugu weynaaday jeesiga gaaladu kaa jeesteen haddaad awooddo inaad dhulka daloolido amase cirka inta jaranjar u korto aad aayad ka keento ka keen hadda haddii kale ma yeeli kartide aayaadkii laguu dhiibay iskaga dul akri ama ama hadiidin ama ha aqbaleen saasay ka hadleen marka aayadaha ka horray fiir waxay ka hadlayaan kuwii qur-aanka nabiga ka diidoo gaalada ah markaasaa ilaah wuxuu yidhi walow shaa allahu la jamacahum cala alhudaa nabi maxamedow haddii alla dooni lahaa hanuunkooda dadkao dhan hanuunka isuu keeni laha laakiin qaybtan inay kaa diidaan alla ku qadaro doonay mashiiada qadariga falaa takuununa min aljaahiliina kuwa jaahiliintaa ka mid noqon inamaa yastajiibu ladiina gaaladaanu kaa yeeli maayaane waxaa qur-aanka kaa ajiibaya aladiina yasmacuuna kuwa ku maqlay fiiri gaaladaanu kaa yeeli maayaan qur-aanka laakiin waxaa kaa ajiibaya aladiina yasmacuun walmowta yabcathum allah kuwaas horoo kaa diidaynoo qulubtaa dhimatay allah soo bixinaya iska daa meeshaasaa lagula xisaabtamaa ijmaac wey waxaa lamiduu yidhi awaman kaana meytan awaman qof kaana ahaaday meytan mid dhintay ay meyt alqalbi qalbigiisaa dhintay fa axyaynaahu oo aan noolayno iimaan ku noolaynay oo muumin ka dhignay kuwaan meydkaa qaar la noolayna fiir gaaladii qaar soo islaama wey oo aan noolaynay oo wajacalnaa lahu aan u yeelnay nuuran yamshi bihi fi naas nuur uu dadka ku dhex maraa kaman maalu fi dulumaat ma wuxuu la mid yahay qof mugdi ku jira mugdiyaal ku jira laysa bikhaariji minha oon ka baxayn kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun aayaddaasna ijmaac waxaanu khilaaf lahayn awaman kaana meytan gaal in loola jeedo qof awal gaal ahaa fa axyaynaahu biliimaani oon muumin ka dhignay saas in loola jeedo qur-aanku marka qaabkaasu u hadlaa waxaa la mid ah liyundira nabigu inuu qur-aanka ugu digo man kaana xayan qofka nool qalbigiis nool yahay wayaxiqa alqowlu cala alkaafiriin cadaabkuna uu gaalada ku waajibo ka xayiga muuminkaa laga cabira wamaa yastawi alaxyaau wala alamwaad wa soo marna iyadana faadil kuwa waxa weeyaan nool oo qulubtoodu nooshahay iyo kuwa dhinto qulubtu dhimato gaalada ma sino qur-aanku saas u hadla marka sidaas aayaadkaas inta wadayo waday waday waa dheer yahaye waxa weeyaan taas waa wuxuu yidhi aayaddaas marka aayadahan waxaan rabaa labadan aayadood ee suuratu namli laba aayadoodoo laba meeloodoo kaleta aayado ku macna qur-aanka ku yimaadeen mid waa midii aan soo marnay ee suuratu rum waaba ku lafdiba fa innaka laa tusmicu lmowta walaa tusmicu suma adducaa idaa wallow mudbiriin wamaa anta bihadi lcumi ilaa aakhiriha waaba isku lafdiba waxaa la midahu yidhi aayadda kaloo rabbulcaalamiin uu yidhi in allaha yusmicu man yashaau ilaahay wuxuu qur-aanka maqashiinaa qofkuu doono oo hanuun la rabo wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur adiga ma maqashiin kartid dadka qubuuraha ku jira oo ah gaalada qulubtoodu dhimatay gaalada qulubtoodu dhimatay wax ma maqashiin kartid taasay la macnata taas waa tafsiir marka almowta gaaladaa loola jeedaa kow tafsiirka labaad wuxuu yidhi almowta waxaa loola jeedaa dadka naftu ka dhacday dadku naftu ka dhacday laakiin maqalka laga anfinayaa ma ahan shanqaroo dhan maqli maayaan shanqaroo dhan maqli maayaan ma ahan ee waxaa laga anfinayaa alsamaac almuctaad aladii yantaficu saaxibu bih soo ma jeedid maqalka laga anfinaa waxa weya samaac in la yiqiin asamaac almuctaad samaac in la yiqiin oo qofku ku intifaacayay kaas maqli mayan wey oo waxa weeyaan innaka laa tusmic ma maqashii karti almowta kuwa dhintay oo naftu ka baxday miyaad maqashii kartaa waxa weeyaan maqalkii la yiqiinoo qofku inta wax dhagaysto ku naxfi jiray maya gaaladan waa la mid waa miaal loo sameeyey gaalada tusaale loo sameeyey gaalada waxaa la leeyahay horta qof dhintay maqalkii la yiqiinoo qofku inta wax kaa dhagaysto ku naxfi jiray qof dhintay ma waani kartaa maya soo ma ahaan gaalkuna waa la mid marka waa mael gaalada loo sameeyey waana macnaha taqyudiin abulcabaas ibnu taymiya uu mara kuna gaabsadayba oo uu yidhi waa mael gaalada loo sameeyo maqalka la anfinaana waxa weeyaan asamaac almuctaad wey maqalkii la yiqiin alladii yantafic bihi saaxibu kaas weeye kadib wuxuu yidhi laba laba xujoo cadcad ama laba muqadimo ayaa ku tusayda aayaddu macnahaas in loola jeedo oo aan loola jeedin war dadka naftu ka dhacday haddii qabriga la adistaa wax maqli maayeen inaan loola jeedin laba shayaa ku tusayda labadaas muqadima midda koobaad waxay tahay in dadka dhintay qabriga agtiisa haddii la istaago lala hadlo ay wax maqlayaan nebi muxameda axaadiis saxiixa uga sugan tahay hubuutan laa madcana fiih sugnaan aan wax shakiya la gelin karin bukhaari iyo muslim iyo qayrkiisay ku taalla hal xadiid iyo labana ma aha waa kow walam yadkur sala allahu calayh wasalam ana daalika khaasun biinsaanin walaa biwaqti nabiguna maqalkaas kuma gaar yeelin qof gooniyaho dadka dhintay ka mid ah iyo waqti gooniyo midna kuma gaar yeelin midna kuma gaariye taas waa mid taas marka waxay tusaydaa in ma dhici karto isagoo nabiga axaadiis saxiixi bukhaari iyo muslim qayrkiis ku taallaa ay ka sugnaatay oo uu nabigu ku caddeeyey dadka dhintay inay maqlayaan marka qabriga la ag joogo ma dhici karto qur-aanka in lagu fasiro maqli maayaan see igu dhici karta inay qur-aanka macnihiisa iyo nebi maxamed xadiisu iska hor yimaadaan wax dhici kara ma kallaa uma kallaa tan labaad wuxuu yidhi nusuusta saxiixa ah ee nebi maxamed ka sugan ee caddaynayda in kuwa dhintay ay wax maqlayaan lam yahbut fi lkitaabi walaa fi sunna shayun yukhaalifuha hal shay kitaabka alleh iyo sunnada nabiga hal xaraf lagama keeni karo khilaafaya oo le maqli maayaan lagama keeni karo fiiri tan koobaad waxay ahayd waxaa axaadiista saxiixa nabiga uga sugan kuwa mowtadaahu inay maqlaayaan qabriga haddii la ag joogo hal xaraf oo khilaafayana kitaabka alleh iyo sunnada nabiga saxiix lagama keeni karo lagama keeni karo haddii la dhihi lahaa yuu yidhi caaisha xadiidka awshay oo ku fasirtay aayadda oo waxa weyan aayadda suurat lfaadil oo waxa weeyaan in allaha yusmic man yashaa wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur haddii la dhihi lahaa wuxuu taas yidhi nusuus saxiixa oo nebi maxamed ka sugnaatay laguma ridi karo ta'wiil saxaabada gobolka mida ay leeyihiin ma lagu ridi karo taas waa masale qof walba oo ahlu sunnaha uu garanay tawiil bacdu saxaaba lama dhihi karo tawiilkaana ka hor imaana maba iscaaridi karaan nebi maxamed wax ka sugan lama yidhaahdo waxaa caaridaya kanoo ka hor imaanaya waa khalad a laleey wixii ka hor yimaada saasaa laleey abubakar qowlkiisa duya waa khalad a laleey so uma jeedo sidaasaa laleey kadib axaadiistii tixay marka wax ka mid a marka waxaan tusaalaynaynaa afar xadiid bis xadiidka koowaad bukhaari iyo muslim ku yaalla waa xadiidkii waxa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam qaswatu beder qaswatu badrin kubraa markii dagaalkii bader dhammaadoo saddex maalmood la joogay afar iyo labaatan ka mida salaadiintii quraysheed ayaa nabigu amray gorof in lagu tuuro markii lagu tuuray ayaa nabigu sala allahu calay wasalam inta daabadiisii soo rartay oo soo qarka ka istaagay uu magacyaalkooda iyo magacyaalkii aabbayaalkood u dhawaaqay yaa fulaan ibna fulaan yaa fulaan ibna fulaan ayasurukum annakum adactumullaaha wa rasuulahu hebel hebelow hebel hebelow maydin farxad gelinaysaa alla iyo rasuul inaad addeeci lahayde maynu ku ficneen ogin inay ku ficneen taas ugu farxi lahaayeen hadday adduunka markay joogaan alla iyo rasuul addeeci lahaayeen maydin farxad gelinayda adduun intaad joogtaan alla rasuul inaad addeeci lahayde markaasuu nabigu ku yidhi fainaa qad wajadnaa maa wacadnaa rabbunaa xaqa fahal wajadtu maa wacada rabbukum xaqa annaga wixii rabbi noo ballan qaadaya inuu noo gargaaraayo a gacantan ku haynaahe wixii rabbi iniin ballan qaaday cadaabkaaha gacantama ku hayda intaas markuu yidhi ayaa cumar ibnulkhadaab wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow maxaad kala hadlaysaa min ajsaadin laa arwaax laha jismi aan naf lahayn maxaad kala hadlaydaa markaasaa rasuulku hadalka yidhi bal fiiri hadalka nabi maxamed sala allahu calay waslm waladii allihiyaan ku dhaarana waa dhaartay nabi maxamed waladii allihiyaan ku dhaaranaa nafsu muxamedin nebi maxamed nafsadiisu biyadihi gacantiisa ay ku jirto maa antum idinka ma tihidiin biasmaca kuwa ka maqal badan limaa aquulu waxaan leeyahay minhu ayaga dhintay wallaahi hadnan ka maqli ogey ka hor ma dhici karta dii lahaa ma maqlaayaan markaas kadib caisha waxay tihi kama maqli ogidin ma dhihina wuxuu yidhi kama ogi kama cilmi badnidin oo say u og yihiin kama saad u ogtihiin kama yara laakiin haddii saxaabadii joogta caisha ma joogin meesha iyadu ma joogin goobta ee saxaabadii joogtaa yidhahdeen nabku sidaan yii taasaa sawaabkiiya marka kaas waa xadiidka bukhaariga muslimna sidoo kale ugu yaalla xadiidka labaad isna saxiix bukhaariga ku yaalla waa xadiidka anas ibnu maalik radi allahu canhu nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi alcabdu idaa wudica fii qabrihi wa tawallaa wa dahaba asxaabuhu addoonka marka qabrigiisa la dhigo ee ay jeestaanoo tagaan dadkiisa waxa weeyaan qabriga marka la dhigo xataa inahu la yasmacu qarca nicaalihim waxa weeyaan waa maqlaa kab sanqaadkooda sanqaadka kabta ama kabdhowgooda waa maqlaa kabta shanqarteeda waa maqla waa u maqlaa markaasaa laba malag u imaanayaan oo soo fariisanayaan xadiidkaas xadiidkaasna sariix waxa weyan waxa weeyaan alcabdu wey addoonka waa aljinsiyaat addoon kasta qabriga marka la dhigo saas muuminkii munaafiqii wixii o dhan so uma jeedid weliba saas daraaddeed waxa laba malaga u imaanee markaasay weydiinayaan u yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam oo ay markay soointa soo fariisiyaan ay leeyihiin waxa weeyaan maa kunta taquulu fii hada rajul ninkan maxaad ka dhihi jirta nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ayaa la weydiina marka kii qirnaana waa qira kii kalena waa luma jawaabtu weyna xadiiskaasna wuxuu ku yaallaa saxiix bukhaari waxaa la mida xadiidka sidaasoo kaleeto tusay xadiis saxiix muslim caaisha waxay tidhi habeenka nabigu gurigayga uu leeyahay habeen kasta aakhiru leyl ayuu qabuuraha baqiic siyaaro u aadi jiray kulla leyla gurigayga uu leeyahay siyaaraha qabuurta in la siyaartaa waa sunno haddaan loo safrayn safarka maya ma bannaana in loo safraa laakiin kuwaas qabuurahaas agtaada inaad soo sunnato oo ku laalaabato ood hadda soo siyaarato waa sunnadii nabi maxamed sala allah alay slm dadkuna siyaarta waxa weeyaan darafaani waa wasad laba dhinac iyo meel u dhaxayday noqdeen qola hadee ku cibaadaysato waxa weyn safarkaas oo waxa weyn quluwi marka dambe ku samaysayoo bidca ka dharjidayoo meel fog u safarto kaas qabri hebel usii soco haddana kata kii heblaa timidoo tii kalaa timidoo waxa weeyaan dawaaftay markii dambe oo tuugeen oo shuruudda ka xirteen oo markii dambe ka dhigteen waxa weyn sanaman yucbadu min duuni illaahi bilaa shakin sanab alla ka sokeeyo la caabudo taas waa quluwi iyo dalaal iyo qolo aan weligoodba qabri soo siyaara waagiis cararaaba ugu dambeeyey qabri waagi istaago waa dalaal kale waa suna nabi uu dilay soo ma jeedi inkastuusan tii la mid ahayn oo haddee qof sanab caabuday iyo qof sunno ka tegey lama sini kale oga wada taas laftigeedii kaa hoos bee laakiin sunna nabi in laga taga waa qalad waa qalad sunna nabi inaad sideedii dhamar ka tagtaba waa qalad laakiin la mid maaha qof sanab caabuday soo ma jeedi kaas waa maxaa sida saxda u tahay sidii nabiga sala allahu alay slam qabriga kuu dhow soo siyaaro una ducee isaga ha tuugine u duce adugu aduu ducee marka xadiidkaas saxiixulmuslimka waxay tihi caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu tacaala canhaa markuu qabuulaha baqiic tago nabigu wuxuu dhihi jiray assalaamu calaykum kumtaas wey meesha laga rabaa assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniina wa ataakum maa tuucaduuna qadan mu'ajaluun wa ina in sha allahu bikum laaxiquun allahuma qfir liahli baqiici lqarqad saasuu dhihi jiray wuxuu yidhi muxamed lamiinu shinqiidi radia allahu tacaala canhu hadalka nebigu uu dhihi jiray waa khitaab waxa weeyaan haddii la yidhaha marka ma maqlaayaan waxay macnaheedu noqonayaan inuu nabigu la khidaabayo waxaan jirin oo kale taasna dadka cuqalada kama suurtoodo iska daa nabi maxamed sala allahu alay cid aan ku maqla inaad tira war saas yeelo saasayto saasaan ku yidhi xataa cuqalada wax caqligale kama suurtoodo iska daa nabi maxamed sala allahu alay wasalam inaad loo nisbeeyo marka waa inay maqlaayeen waa inay maqlaayeen waa inay maqlaayeen sida saxiixa ah waa sidaas weeyaan waa inay maqlaayeen aimada ahlu sunahana sidaasay u nasgareeyeen sheekhulislaam ibnu taymiya oo kaleetuu soo raray fataawada ayuu ka soo raray inuu sidaas waxa weyan masaladaas u taqriiriyey waxa weeyaan wuxuu yidhi masaladaas sidaas wuxuu ugu taqriiriyey juska afraad ee majmuuc alfataawa safxada hamsa wa tisciina wa miatayn ilaa safxati tiscin wa tisciina wa miatayn waxa weeyaan safxada laba boqol sagaashan iyo shan ilaa laba boqol sagaashan iyo sagaal hadal dheer ayuu ka soo raray oo waxa weeyaan laba safxa waxa weeyaan gaaraya ayuu ka soo raray hadalkaas oo kulligiis uu ku taqriirinayo waxa weeyaan in macnaha saxda ah uu yahay waxa weeyaan in dadka dhintay ay maqlayaan aayaadkaanuna aysan ka hadlayn oo hadalka aaqibkiisa wuxuu uhi wanasu saxiix naska saxiixa can inabiyi ka sugnaaday sala allahu calay wasalam ee muqadamun laga hormarinaa calaa ta'wiili man ta'wala min asxaabih saxaabadiisa qofkii ka mid oo awilay oo yidhi maya maqli ma yidhi nabigu saas ula jeeda warka nabi maxamed cadaa laga hormarinaa wy walaysa fi lqur'aani maa yanfi dalik qur'aanka ilahayna kuma jiro xadiiska saxiixa wax anfinaya saasuu leey ibnu taymiya raximahullah wakadalika ibn lxajar fatxulbaari uu ka soo raray wakadalika ibn lqayim ayuu ka soo raray kitaabka kitaab ruux awalkiisuu ka soo raray wa hal tacrifu lamwaatu ziyaarat alaxyaai wa salaamahum halkaasuu ku keenay dadka dhintay ma og yihiin dadka noolnool salaamta ay salaamayaan iyo siyaaradooda markaasuu yidhi qaala ibn cabdilbar xaafid ibn cabdilbar wuxuu yidhi sabata waxaa ka sugnaaday can nabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qaala nabigu inuu yidhi maa min muslimin qof muslima ma jiro oo yamuru soo mara qabra akhiihi walaalkiis qabrigiisa kaana yacrifu fi dunya oo adduunyada ku yiqiin oo fa yusalimu calayhi uu salaamo ilaa radda lahu calayhi ruuxaw ilaaha nafta u soo celina xataa yarudda calayhi salaam si uu salaamta uga ridiyo fa haadaa nasun tan waa nas cad oon wax kale aqbalayn fii annahu yacrifu bicayni qofka cayntiisa xataa inuu garana markaad qabrigaaga istaagtoo salaamto inuu caynta xataa ku garana hebel hebel inaad taha wayaruddu calayhi salaam salaamtan uu ka ridina soo uma jeedid marka waxa weeyaan dadka dhintay qabriga marka la dul istaago fiiri nabiga xadiidka muxuu leeyahay waxa weeyaan maa min muslimin yamuru calaa qabri akhiihi idan marka waxa weeyaan saddex qowba mas'alada dadku ay mareen macnaha dadkan ula jeedaa culummo ulama jeedo culummadu waxa weeyaan agarkoodu qowlkaasay maleen qowlka kaleetana qabruhu maqli maayaana waa qowlka caaisho iyo culimmada raacday labadaas qowlaa jirta laakiin quburiinta waxay ku darsadeen inay allah iyo addoonka isku mid ka dhigaan qowl culimmokaas maaha oo ay yidhaahdeen sida meel kastoo joogto waa u ku maqla oo ayago halkan jooga cabdulqaadir oo baqdaad ku aasan uga qayla dhaamiya soo ma jeedid marka kaasu qowl culimo maahana waa qowl waxa weeye ahlu shirki kaasu laakiin labadan qowl qowlka sawaabka waa inay maqlayaan labadan qowl qowlka sawaabka wayna maqlay maxaa yeelay xadiidka fiiri maa min muslimin yamuru calaa qabri akhiih waa inuu soo maraa qabriga waa inuu soo maraa kuwa qabuuriyiintaana ayaga ma kala saari karaan alle iyo addoonkaas meel lagu kala saari karo oo midaanba weydiiyey qubuuriya oo dadkan xabaalaha caabudo ka mid a marka waxaan ku idhi xamarkaanaan joogna marka waxaan ku idhi waxaad iiga warantaa sheekh cali maaye mana maqlaa hadeer waa joognaa waa mana maqlaa huley sheekh cali maaye ku kuwaasay mataqaan marka markuu ku-aasan yahay haye qabriga haddaad ag istaagto maku maq lahaa ka soo tagaan xamaraa nimid mana maq lahaa haye sii soco badda bal-aab markab raac maku maqlaa markii dambu iska aamo mar dee hadal hade maku maqla anu waxaan kuu sheegayn alle halkan waa igu maqla daan markab raaco waa maqla daan diyaarad raaco waa maqla meel uusan igu maqlayn alle lama arko kala reeb shacali maayo iyo waxweyn alle shib meel uu ku kala saari karo walahaysan jirin maxaa yaele xad hadduu sameeye kitaabkaa dhigaha noqonay meeshaas marka la gaaro maqalku go-a yaa ku yii ilaa isagu meel kasta uga qayliya caqiidadiisa dhan waana baabeen ilaa isagoo jooga waxa weeyaan kun kilomitru shacari maayo ku hayaa soo ma jeedid caqiidadiisa dhan waa baabeen hadduu yidhaahdo alle isagu ma kala maqal waa isku mid inuu yidhahdaan afku ka ilaalina fiiri markaasuu kun kilomitr isagu jooga shacari maayo leeyahay marka waxa weeyaan waa kufri iyo dalaal waana tashbiihu waxa weeyaan makhluuq bilkhaaliq waa makhluuqiyo alle lagu shabahayo ilaa laba tashbiiha jirta labaduba waa kufri labaduba waa kufri waa tashbiih lkhaaliq bilmakhluuq iyo tashbiih lmakhluuq bilkhaaliq waa isku mid haddii aad waxa weyaan alle tiraado addoommadu lamid yahay waa kaalin ood sifadii addoommada kalu leeyihi haddaad addoommada tiraado sifada alloo kale inay kala mid yihiin waa kaalnimo tashbiiha labada waa isku mid waa kufri calaa kulli xaal saddexdaas xadiid ayuu soo naqliyey oo ka mid a axaadiidta waxaa saddexdaas caalimna waa ka soo raray masaladana si aad u faahfaahsan uga hadlay masalada marka xaqeedu waxay tahay aayaadkan waxay ka hadlayaan gaalada quluubtoodu dhimatay hanuunka ma maqashii kartid masaladaasay ka hadlayaan ee meydka qabriga haddii laag istaago ku maqli maayo waxa weyn kama hadlayaan kama hadlayaan wa idaa waqaca alqowlu calayhim waidaa waqaca markuu dhaco alqowlu cadaabkii calayhim cala annaasi dadka dushooda marka uu ku dhaco akhrajnaa waan soo saaraynaa lahum linnaasi dadka waxaan u soo saaraynaa daabbatan daabad daabadaasoo min alardi dhulka xaggiisa ka ahaatay daabadaasoo tukallimuhum la hadlaysa anna annaasa bianna annaasa dadka kaanuu waxay ahaayeen laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiinsanayn biaayaatina aayadaheenna aan yaqiinsanayn kula hadlaysa waidaa waqaca waqaca bimacnaa wajaba weeye alqowlu maxaa loola jeedaa aqwaal dhowraha ku jirta alqowlu cadaab waa lagu fasiray waana siday u badan yihin mufasiriintu waxaa kaloo lagu fasiray alqowl waxaa lagu fasiray maa nadaqa bihi lqur'aanu maa nadaqa bihi lqur'aanu min majii'i saaca wamaa fiihaa min funuuni alahwaa waa siduu yidhi alqaadi shawkaani oo wuxuu yidhi xaasilka waxay tahay waxa weeyaan qowlka waxaa loola jeedaa maa nataqa bihi alqur'aan min majii'i saaca wamaa fiihaa min funuuni alahwaa allatii kaanuu yastacjiluunaha marka qownka waxaa loola jeedaa qur-aanku wixii uu sheegay oo saacadda qiyaamaha imaatinkeeda ah iyo waxa ku dhex sugan waidaa waqaca markuu waajibo alqowlu macnihii qur-aanku sheegay oo ah saacadda qiyaamuhu inuu imaanayso marka sida ugu cadaanta badan waa saas xadiidkana waafaqayda macnaheeda markaas waidaa waqaca marka uu waajibo dhaco alqowlu maa nadaqa bihi lqur'aan macnihii qur'aanku sheegay oo ah min majii'i saaca saacadda qiyaamaha imaatinkeeda calannaasi dadka korkoodana uu ku dhaco ku waajibo akhrajnaa waan u soo saaraynaa lahum linnaasi dadka daabatan daabadaan u soo saaraynaa daabadaasoo min alardi dhulka xaggiisa ka ahaatay daabadaasoo tukallimuhum dadka la hadlayda daabadaa la soo bixinaa dhulkaa laga soo bixinaa meesha laga soo bixinaa allaa yaqaan makaa laga soo bixina culammada gabalaa yidhaahdeen ee meel kalaa laga soo bixinaana waa yidhaahdeen allah garanayo ana annaasa iyo ina annaasa laba qiraa'o weeye ana annaasa marka la yidhahda daabadda warkeediiu ka midi ana annaasa biana annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiinin biaayaatina aayadaheena oo waxa weeyaan daabadiyaa weli hadlayda ina annaas haddii la yidhahda daabadda warkeedu waa dhammaatayo waa istinaafo qaala tacala ilah wuxuu yidhi ina annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen laa yuuqinuuna kuwaan yaqiinin biaayaatina aayaadkeenna oo calaamaadka qiyaamaha ka mid ah dadku ma yaqiini jirin laakiin indhaha markaasay ku arkayaan daabaddan aakhiru zamaankay soo baxayda marka dadku ay fasahaadaan oo ay ka tagaan awaamirta ilaahay oo diinka xaqa ay beddelaan markaasaa ilaahay dhulka uga soo saarayaa daabad daabad ayuu uga soo saarayaa daabaddaas oo la hadlayda dadka daabad la hadlayda dadka siday u egtahay ilaahay baa garanaya tilmaamo badanaa laga baasha xadiis saxiixa ayaana ku soo arooray daabaddaas marka xadiis badanoo xaafidku soo arooriyey laakiin hal xadiid aan waxa weeyaan bal akrinno hal xadiid aan bal ka akrinno daabadaas nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiis muslim iyo ahlu sunanka iyo qayrkoodba ay wariyeen wuxuu yidhi xudayfa ibnu usayd alkifaari ashrafa calaynaa rasuululahi sala allahu calayh wasalam min gurfa nabiga qol xaggiisa naga soo hanqaloocay ama naga soo fiiriyey wa naxnu natadaakaru camra saaca annagoo ka sheekaysayna arrinta saacadda arrinta saacadda annagoo ka sheekaysayna nabiguna soo fiiriyey marka fa qaala nabig wuxu uhi laa taquumu saaca saacadda qiyaamuhu dhici mayso xataa tarow cashra aayaatin ilaa aad toban aragtaan toban aayadood ilaa aad aragtaan qiyaamaha weyn ma dhacayo ma dhacayo markaasaa nabigu tiriyo tobankii duruuca shamsi min maqribiha qoraxdu inay ka soo baxdo meeshay u dhacayday waana calaamadaha ugu horeeye qaar ka mid ahe qaar ka mida weeye qoraxdu inay ka soo baxdo waxa weeyaan meeshay u dhacayday waddukhaan iyo qiiq wadaaba iyo daabad daabad waa midaan qur-aanku sheegay wakuruuj wa khuruuja yajuuj wa majuuj inay soo baxaan labadaas ummado oo la yidhaha yajuuja wa majuuj wa khuruuja ciisa bni maryama nabiyullaahi ciisa inuu soo baxo oo samada laga soo dejiyo ilaa sama koru jiraa ma dhimane wa dajaal iyo dajaal dajaaloo jooguu nabciisana soo degaa wa alaaatu khusuufin iyo saddex meelood dhulka in lala jaro khasfun bilmaqrib maqrib in dhulka lala jaro meel ka mida wa khasfun bilmashriq iyo bari meel ka mida in dhulka lala jaro wa khasfun bijasiirati alcarab jasiiratu carab meel ka mida in dhulka lala jaro tan kaleeto waxay tahay wa naarun takhruju min qacri cadam cadantan yamaneed salkeeda dab ka soo baxa tasuuqu dadkay kixine oo taxshuru naas ama dadkay kaxayne tabiitu macahum xayu baatuu habeenkii marka maqribkii la gaaro meesha ay degaan waa ka joogseen markay saxdaan subaxdii waagu marka bariyi kusoo dhaqaaqaysa ay u cararaan ay dhanka shaam u aadaan wa taqiilu macahum xayu qaaluu meeshay ku qayluushadaanna waa la qayluusheen markay maalinkii la gaaro waktigii qayluushiga dadku si ay u nastaan waa u kaadine markay qayluushadaanoo qayluushig dhammaado waxa weyan galab la gaaray ka daba dhaqaaqe kaasay kasii cararaaya dhanka shaamayna dadka u waday u kaxayne aayaadkaas kuwa ugu soo horeeya soo bixidda waa labo waa qoraxda oo xagga ka soo baxda iyo khuruuju daaba oo xadiidka cabdullahi bni camar ayaa ku sugan yaha uu yidhi xafidtu min rasuulilahi sala allahu alay waslm xadiida nabigaan xadiis ka xifdiya aanan halmaamin ina awala alaayaati khuruujan waxa weeyaan duluucu shamsi min maqribiha wa khuruuju daaba cala annaasi duxa waqti barqadi iyadoo la joogo ay soo baxeen waqti iyadoo barqadiya ayay soo baxeen wa ayatumaa maa kaanat qabla saaxibatiha faluqra calaa ira qariiban midii dhacda midda kale waa ka daba imaanay labadooda tii soo hormarta tii kalena waa un daba socotaa waxba kama dambaydo marka daabadaasaa soo baxayda waxa weeyaan dadkay la hadlaydaa dadka ayay la hadlayda waxay kula hadlaydo ilaahay baa garanaya mufasiriinta gobol waxay hahdaan waxaa weeyaan kan waa muumin ay leedahay kana kaafir ay leedahay qaar waxay idhahdeen ulay wadataa markaasay wejiga gow kaga siineen nuur qofka muuminkaa nuur yaray gow kaga siin wejigo dhama caddaana kaafirkana waxa weyan faraati yaray wejiga uga dhifana markaasu madow yar uga dhegin wejigu madoobaana adugu ilaahay baa garanaya calaa kulli xaal walcilmu cind allah waa shay qeyb ah marka qeybunigan waxaa laga ogaa karaa intii waxyiga lagu sheego un marka calaamaatlkubraa aa laha calaamadahaas calaamadahaas saacadda laba calaamaatulqiyaama oo kubraa ah iyo calaam saaci oo ah suqraa marka kuwii suqrada ahaa wax badan hadde waaba dhaceen laakiin kuwii kubrada ahaa waxa weeyaan tobankaas weeye welina ma dhicin tobankaas weeye welina ma dhicin wa yowma naxshuru min kulli ummatin fawja wadkur sheeg nabiga suubanow yowma maalin naxshuru aan soo shirinayno min kulli ummatin ummad dhammaanteed min kulli ummatin ummad dhammaanteed fawjan jamaaco aan ka soo shirinayno jamaacadaasoo miman dad ah yukadibu beeni jiray biaayaatina aayadaheenna oo fahum ayaga yuusacuuna laysku celinaa xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala ilaah wuxuu leeyahay akadabtum ma beenideen xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala ilaah wuxuu leeyahay akadabtum ma beenideen biaayaatii aayadahayga walxaal miyaad beenideen lam tuxiiduu aadnaan koobin bihaa aayadaha cilman oqoon aadnaan ku koobin amaa kii muxuu amaa muxuu yahay daakii kuntum aad ahaa jirteen tacmaluuna kuwa sameeya wa waqaca waa dhacay alqowlu cadaabkii calayhim dushooduu ku dhacay bimaa dalamuu bisababi dulmihim gardarradooda sababtooduu kula dhacay fahum ayagu laa yandiquuna xujo ku hadli mayaan awalam yarow qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi alam yarow alam yarow miyaysan arag annaa annaga jacalnaa inaan u abuurnay alleyla habeenka liyaskunuu fiihi si ay ugu xasilaan wannahaara maalinkana aan u abuurnay mubsiran xaalo uu yahay midkii wax iftiimiya oo wax lagu kala arko inna fii daalika arrintaas la soo sheegay arrinta la soo sheegay oo ah fii tasyiirina alleyla sakanan wannahaara mubsiran inaan ka dhignay habeenka mid lagu xasilo maalinkana mid wax lagu kala arko arrintaas la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa tusayaa ku sugan liqowmin qoom ay ugu sugan yihiin qoomkoo yu'minuuna xaqa rumayna allah subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramin aayaadkan waxa weeyaan xashri oo gaar ah oo daalimiinta lasoo xashrinayo xashrigaa labaad xashri caam ah ummadoo dhan waa lasoo shirina qiyaamaha la keeni si gaar aha mujrimiinta loo soo celi xashrigaana waa xashri khaasa waa xashri oo khaas ah wey oo mujrimiintii ayaa si gooniya loo soo soocaa si gooniya ayaa loo soocin ilah wuxuu yidhi subxaana wa yowma naxshuru wadkur sheeg nabiga suubanow yowma maalin naxshuru aan soo shirinayno soo bixinayno min kulli ummatin ummad dhammaanteed aan ka soo shirinayno naxshuru ku tacalluji amase waxaad ka xaalaydaa fawjan mintana ibtidaa'iya ka dhig min kulli fawj min kulli ummatin ummad dhammaanteed xaalo ay xaggeeda ka ahaadeen fawjan jamaaco aan soo shirinayno jamaacadaasoo min mandad ah iyadu waa bayaaniya middaano jamaacadaasoo min mandad ah yukadibu beeni jiray biaayaatina aayadaheenna oo fahum ayaga yuusacuna laysku celinayo waxa weeyaan xashriga caamka markuu dhaco xashri khaasa weeye intii mujrimiinta ummad kasta intii kutubta alla beeniday rususha alla beeniday ayaa si gaara loo soo shirinaa uxshuru ladiina dalamuu wa aswaajahum ay la mid taha markaasaa lasoo shirinaa marka lasoo shiriyo allaylay isku celiya isku celiya xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala ilaah wuxuu yidhi akadabtum xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan qaala ilaahay wuxuu leeyahay dhe akadabtum ma beenideen biaayaatii aayadahayga walxaal lam tuxiiduu aadnaan ku koobin bihaa aayadaha cilman oqoon macnaheeda waxay tahay aayaadka alle kufaarta markay beeninayeen ta ka fiirsadaan waxaanu maxaqa mase ma ahan kadib ma beenid badankoodu waxay tahay awalaaba meel go-aan u yili xaq diidid ah mar alla marka la sheegay war waxaas beenta naga daayilay qofka waxaa la rabaa waxa weeyaan aayaad alle iyo diin alle marka la sheego inaad ka fiirsato war wuxuu diin alle ma yihin suurtagal ma yihin inaad ka fiirsato laakiin in awalba go-aan meel iskaga kaa yaal oo tira warxaas naga daayeelmayneen taas wey midda lagu eedayna taasaa lagu eedayna xataa idaa jaa-uu markay yimaadeen qaala ilaah wuxuu ku leeyahay akadabtum ma beenideen biaayaatii aayadahayga walxaal miyaad beenideen lam tuxiituu aadnaan ku koobin bihaa aayadaha cilman aqoon am amase am iyo ma weeye am iyo ma mawsuula wey markaasaa laysku idqaamay miimkii iyo maadii labadii miimaa laysku idqaamay am amase ma ki mxuu ma muxuu ya maada waxa mawsuula ma istifaamiya daaduna waa mawsuula am oo istifaamiya iyo ma istifaamiya wey waxaa raba am iyo ma istifaamiya wey daadana waa mawsuula am amase ma muxuu yahay daakii saasaa la leeyahay kii muxuu yahay kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wixii aad samayn jirteen ka warrama la leeyahy markii meesha lasoo taago wixii aad samayn jirteen ka warrama saasaa la leeyahy taasaa la weydiina wa waqaca alqawlu wa waqaca waa waajibay alqowlu cadaabkii calayhim korkoodu ku waajibay calayhim cala almukadibiin ayuu ku waajibay muxuu ugu waajibay bimaa dalamuu bisababi dulmihim gardaradooda sababtood fahum ayagu laa yantiquuna hadli maayaan hadli maayo macnaha waxaa loola jeedaa laa yantiquuna bixujatin yadfacuuna bihaa can anfusihim waxa weeyaan xujo ay cadaabka iskaga difacan ku hadli mayaan wax xujaa heli maayaan waxay la mid tahay haadaa yowmu laa yandiquun haadaa yowmu laa yandiquun walaa yu'danu lahum fayaxtadiruun macnaha xujo ay cadaabka iskaga difaacan ku hadli maayaan mana heli karaan ilaa wuxuu ihi subxaana alam yarow miyaysan arag annaa annaga jacalna leyla habeen inaan abuurnay liyaskunuu si ay ugu xasilaan fiihi dhexdiisa wa nahaaran maalin inaan abuurnay mubsiran xaalo uu yahay midkii iftiimiya oo wax lagu kala arko inna fii daalika arrintaas oo arrintaas waa maxay ay fii tasyiirinaa alleyla sakanan wannahaara mubsiran ka dhigidda aan ka dhignay habeenka mid lagu xasilo maalinka mid wax lagu kala arko arrintaas la aayaatan calaamadaha ku sugan liqowmin ay ugu sugan tahay qowmkoo yu'minuuna xaqa rumayna macnaha waxaa ka faa'iidaysana aayaddaas dadka mu'miniinta ah wey wadkur sheeg nabiga subanow yowma maalin yunfaqu la afuufaa fi suuri buunka la afuufaa oo fafasica uu argagixi doono man man duul fi samaawaati ceraryaalka ku sugan iyo waman duul fil ardi dhulka ku sugan ilaa man duul maahane shaa allaahu ilaahay uu doono wa kullun dhammaan atowhu wa kullun dhammaan atowhu waa yimaadeen daakhiliina xaale ay yihiin kuwii dullaysan wa taraa waad arkaysaa aljibaala buurihii taxsabuhaa xaalo aad u maraynaysaad arkaydaa jaamidatan mid qallalan oo meel ku dheggan walxaal ayaad sidaas u malaynee tamuru ay socoto buuruhu mara saxaabi daruuraha meesha ay socdaan suncallaah sanaca allaahu daalika arrintaas allah sameeyey suncallaah ilaahay samayntiisa alladii allaha adqana sugay kulla shay-in shay kasta innahu alleh khabiirun waa mid xogogaal u ah bimaa tafcaluuna waxa aad samaynaysaan man jaa'a qofkii la yimaada bilxasanati tawxiid falahu waxaa u sugnaaday khayrun wax ka qayr badan minhaa xasanada walxaal hum ayaga aaminuuna ay aamin ka noqonayaan min fazacin argagax argagaxaasoo yowma idin maalinkaas ahaaday waman jaa'a qofkii la yimaada bisayi'ati shirki fa kubad waa la foorariyey wujuuhum wejiyaalkooda fi naari naartaa lagu foorariyey yuqaalu lahum waxaa la leeyahay hal tujsawna miyaa laynin abaal marinaa ilaa maa shay maahane kuntum eed ahaatee tacmaluuna kuwa sameeya allah subxaana wa tacaala wuxuu aayadahana nooga warramin waxa dhacaya qiyaamaha iyo markuu soo dhowaado ilaa wuxuu ihi subxaana wa yowma yunfaqu wadkur sheeg nabiga subanow yowma maalin yunfaqu lafuufa fi suuri buunka suurku waa gees sida xadiiska ku sugan xaafimkat gees weeye waxa afuufaana waa malaga uxil saanano laydhaha israafiil waa afuufin wuxuuna afuufin alla markuu amruu yidha afuuf marka marka aakhiru cumri dunya la joogo oo ay soo dhowaato oo adduunka korkiisa laga waayo hal qof oo alla caabudaya markaasaa laleeya ku dhufo markaasuu ku dhifana khalaas markaasaa dhammaan waxa dhulka korkiisa yaalla iyo wax cirka ku sugana naftu ka dhicin ilaa cid ilaahay doona maahan waxaana aad u sharaxaya xadiidka imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey xadiidka cabdulahi ibni camar ibni caasa wuxuu yidhi inta nina inta u yimid uu yidhi xadiidka aad sheegto saacadda qiyaamaha ka hadlaa muxuu yahay marka xadiidkaasu ka hadla wuxuu yidhi rasuulkaa wuxuu yidhi yakhruju dajaal dajaala soo baxaa fii ummati ummadda dhexdeeda ayuu ka soo bixin fa yamkuu arbaciina aartun afartanuu jooga wuxuu yidhi laa adri arbaciina yowman aw arbaciina shahran aw arbaciina caaman ma garanayo ma afartan maalmooda ma afartan bilooda mase waa afartan sano isagoo marka soo hormaraa fa yabcaullaahu ciise bna maryama kadibaa ilaahay soo diraa oo soo dejinaa nabi ciise kaannahu curwatu ibnu mascuud curwat ibnu mascuud isagoo u eg fa yatlubuhu dajaalu raadsana markuu yimaado uu soo dego waxa weeyaan dajaalu raadsana fa yuhliku waa soo dila oo waxa dhulkan reer falastiin waxa weyn meel ku taalla ayuu ku soo dili kadib uma yamkuhu naasu sabciina sabca siniin toddoba sanay dadku joogayaan laysa bayna bayna inayni cadaawo oon laba qof colaadu ka dhexayn dagaal dha weynaa dhacaya markaas gaalkii uu u soo carfo nabi ciise waa dhimana marka markuu kuwaas dhammeeyo ayaa kadib waxaa soo baxaya yajuuj iyo majuuj markaasa ilahay nabi ciise u waxyoona wuxuu le waxaa soo baxay addoommo aadnan awood u lahayna buurta korkeeda iskugu geeya dadka kadibaa yajuuj iyo majuuj waxa weye ilaahay halaaga markaasa kadib roob alla keenaa dhulka laga dhaqaa kadib markaasa toddoba sano waxaa la joogaa laba qof oo dagaal iyo colaad ka dhexayda aysan jirin toddoba sano uma yursil laahu riixan baarida kadib ilaahay wuxuu soo diraa dabayl qabow min qibali shaam dhanka shaamay ka imaaneen falaa yabqaa calaa wajhi lardi axadun fii qalbihi midqaalu darra min khayrin qof dhulka ku baaqi noqdo maa dhuuracase qadarkeedoo qayruhu ku jiro ama iimaan ah ilaa qabado dabayshaasa nafta ka qaade dabayshaasu markay nafta ka qaado nabigu wuxuu yidhi xataa low anna axadan dakhala fii kabadi jabalin la dakhalatu calayhi xataa taqbida haddii xataa qof buur inta kala dilaayo dhex galo dabayshaas waa uga dabageli markaasay nafta ka qaaday hadduu iimaanba ku jiro waxaan iimaanku ku jirina nafta ka ay qaadini nabigan ka maqlayuu yidhi cabdullaahi bni camar isagoo leh fa yabqaa shiraaru nnaas fii khifati tayr wa axlaami sibac waxaa soo haraya dadka kuwa ugu shar badan oo fudaydka shimbirahoo kale leh sida ay zinada ugu degdegayaan shahwa gudashada macaasida dabayl sideeda ugu ordaya caqliga xaggiisana dubaag la mida xadgudubka iyo fasaadka iyo dhibka ay ka shaqaynayaan dadkaasaa dhulka ku soo haraa hal qof oo iimaan ku jira laguma arko laa yacrifuuna macruufan dadka qiyaamuhu ku dhaca calaamadooda fiiri laa yacrifuuna macruufan wanaag ma garanayaan walaa yunkiruuna munkaran xumaanna ma inkiraan wax xumaana iskuma diidaan fayatamalu lahum shaydaan shaydaana isku soo suuraynaa oday ay odayu iskugu soo ekaysiina markaas wuxuu leeyahay alaa tastajiibuun war mawaadna warkayga yeele markaasay leeyihiin famaa taamurunaa maxaadna amraysaa markaas wuxuu amraa inay sanabyaalka la caabudo nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam wahum fii dalika daarun risquhum marka ay saas yihiin oo sanabyaalka la caabuda oo shahwada loogu daadana sida shimbiraha risqigu waa waasa barwaaqa soran berisamaad ka waran sidaas marka ma si fiicana ya ka waran sidaas dadka dadka ugu baaqaya waxaan anagu doonayna inaan soo celinno berisamaadka waxaas muminiintu kama fakeraan kaliya waxa muminiintu horta ka fakeraan ugu horeeya waa maxay in la ilaaliyo diinkii horta ummadda diinkooda ilaal muslimka diintiisa waa in la waardeeyo koow horta waa taas laakiin ta diin xagga la dhigo in la yidhaha barisamaadkiyaan soo celinaa barisamaadkiyaan soo celinaa macnaheeda uumka kuwa ugu sharta badan noloshoodan soo celaa wey mar haddaan diin meesha ooli marka qiimaha muslimiintu ay wax ku qiimeeyaan ma ahan waxa weya nabad qof walbaa gurigiisa nabadgelyaha uga soo tooso beriis uu cuno iyo shaqana ha helo dawo iyo dhakhtarna ha helo jaamacad wax ka bartana ha helo intaas muslimiintu kaliya wax kuma qiimeeyaan intaas waa fiicanta laakiin kow maxaa horta ugu horreeya muuminku ilaashadaa addiin diinta caqiidada ugu horreeya diin waa inuu ilaashadaa marka diintii la ilaaliyo ayaa waxa weeye kadib ayay inta kale soo raacayeen inta kale markaasay soo raacayeen soo uma jeedid laakiin diinta waxa weye waa shayga ugu horreeya la ilaaliyo muminiintu ilaashadaan nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ummadaas ayagoo risqigu iska waasac markaasaa buunka laga dhawaajina waa markaas marka waxa weeyaan yowma yunfaku fi suur qiyaamuhu markuu dhaca waa markaas nabigu wuxuu yidhi sal allahu calay wasalam uma yanfuku fi suur buunkuu ka dhawaajina malagu falaa yasmacuhu axadun falaa yasmacuhu axadun ilaa asqaa liitan wa rafaca liitan qof maqlaa ma jiro ilaa hadduu maqlo labada dhaman dhamanna kor u qaada midna hoos u dhiga ilaa qofku markuu sii dhacaayo waa in labadii sii dhaman midna kor noqda midna hoos noqda soo maha waa dhaca wey liidka waa safxatulcunuq marka sidaas weeye markaasuu nabigu yidhi sal اlahu calيه wasalam waawalu man yasmacuhu rajulu yaluudu xawda ibilihi qofka ugu horeeya buunka maqlaa waa nin hagaajinaya darkii geeliisa geeliyuu usoo ceelalyooday ceelkiu yimid geeliyaa soo daba socda darkii iyo fuusooyinkii wixiu sinsima uu rabaa inuu biyo ugu shubo geelu iska waraabsanayo waa mee qiyaama ka dhacayo ka war nabigu sal lahu ala slm wuxuu yidhi fayascaqu wayascaqu naas kii geela shubanayana waa dhacayaa waa dhimanaa dadkuna waa dhimanayaan uma yursillah oo qaala uma yunzilu llaahu mataran kaannahu dallu kadib ilaahay roobu soo diraa roob ayaa ilaahay soo dejinaa oo qoble aad moodo desdesle manida raggoo kale camalna kaasaa la soo dejina markaas fatambutu minhu ajsaadu naas waa shakiga ku jira kaannahu dallu oo daa aw dillu laakiin sida saxda waa dallu oo daa kaannahu dallu nusqadaa iska ilaali iyadoo kaanahu dilu aw dilu iska qorana shaku raawi waxa weyaan kaanahu dallu aw dilu waxaana saxbi ah kaanahu dallu dalluna waa roobka nuuca ugu yar waa marka nabigu wuxuu yidhi jasadkii markii roobkaas dhulka ku do-o markaasay jasadkii jirkiiya soo dhalana dadkii jirkoodii moogtay dhulku ku baaba-i soo maha ciidduu dhex gala waa soo dhalana sida marka abaar ay tahay dhulka markii roob ugu do-o abuurkii iskaga jira uu iskaga soo dhasho dabagibintae ku jirto fak halkaasay dadkii ka soo dhalanaya marka jirkii uu dhasho marka jirkii meeshuu ku dhalana ir waa soo baxa laguma dhihi jirkiiyaa dhalana marka roobkaanu ku doo meesha qabrigaa ku jira waa marka jirkii o dhamaa jooga laakiin naf male naf male marka nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam uma yunfaqu fiihi uqra mar kale adduunka laga dhawaajina kii lagu soo bixaya waa midkaas faydaahum qiyaamu yanduruun kaas dambe marka laga dhawaajiyo dadku waxaadba mooda inay awal taagnaayeen oo fiirinayo meesha loo kaxayna hal maraha qof walba nafti dalaq leedahay jasadkiina waa kii soo dhashay khalaas hal maraha waxa nafti dalaq leedahay qof walba waa istaaga oo soo baxa waa taagay meesha loo kaxayna ayuu fiirina meesha loo kaxayna ayuu fiirina markaasaa la leeyahay ayuha nnaas haluumu ilaa rabbikum dadow rabbigiin u kaalaya waqifuuhum innahum mas-uuluuna joojiya marka lasoo wadaa laleey joojiya waxbaa la weydiina markaasaa waxaa la leeyahay akhrijuu bacta naar qaybta naarta soo saara ahlu naarka dhinaca loo saaro markaasaa la leeyahay min kam waa meeqa fayuqaalu waxaa laleehay min kulli alfin tisca mia wa tiscatan wa tisciin kunkii sagaal boqol sagaashan iyo sagaala naarta leh kunkii hal qofa janno aaday markaas nabigu wuxuu yidhi fadaalika yowma yajcalu wildaana shiiban maalinkaas weeye marka saqiiradu ciroobayaan marka la yidhaha kunkii hal qofa janno leh kunkii hal qof ma ka fiicanta adiga kun qof markii lagugu daro ma ka fiicantahay khalaas wey waa khatar wey marka markaasuu nabigu yihi wadaalika yowma yugshafu can saaqin maanta kubka la faydanaba maalinkaas marka xadiidkaas saxiix muslimka ayuu ku sugan yahay wadkur sheeg nabiga subanow yowma maalin yunfaqu lafuufa fi suuri buunka oo waxa weeyaan waa midkii lagu dhimanaya xaafidku isagu saddexu ka dhigaa nafqada mid waa lagu argagaxa midna waa lagu dhimanaa midna waa midka lagu soo baxa aimo kalena waxay maraan laba inuu yahay mid lagu dhimanaa iyo mid lagu soo baxa oo fasaca iyo saciqa isku mid ahay leeyihi oo waxay leeyiin inta fasacaan argagaxaan ayaa kadib saciqu imaanay dhimanaya dadku waana midka ugu horeeya xadiidka haddaan akrinayna labaa ku jirta bis sooma wa yowma maalin nabiyow sheeg yunfaqu lafuufayo fi suuri buunka oo fafasica uu argagaxaayo hadda waa maadi mudaaricaana ka macnaynayna waxay leeyihiin mufasiriintu yowmadaa bimacnaa idaa oo shardiya markaasay mudaaric u bedele maadiga maadaama mudaaric ku cadfan yahay wa yowma ay idaa yunfaqu marka la afuufayo saasoo kale noqonayda wa yowma maalin yunfaqu la afuufi doono fi suuri buunka oo fafasica u argagaxaya maadiga waxaa looga cabiray sida bayaaniyiintu ay yidhaahdeen litaxaquqi wuquuci dhicitaankiisaa dhab ah markaasaa wax dhacay oo kale laga soo cabira oo fafasica uu argagixi doono man duulka fi samaawaati ciraryaalka ku sugan iyo waman duul fil ardi dhulka ku sugan dhammaan inta argagaxaan ayay kadibna dhimanayaanoo naftu ka dhacayda inta argagaxaan ayaa kadibna dhimanayaanoo naftu ka dhacayda ilaa man duul maahan insha allahu ilaahay doono yaa waaye cidda ilaahay uu doono oo aan dhimanayn maalinkaasaan ku dhimanayn waxa weeye nafqadaas nafqadaas aan ku dhimanayn aqwaal dhowraa jirta aimada gobol waxay mareen waxa aan dhimanayn ilaa man shaa allahu waa shuhadada xaafid ibnu kaiir halkaasu mara isagu shuhadadu waa nool yihiin waxa weyn ilaahay agtiisaana lagu risaaqaa dhammaan wixii noolaa waa argagaxayaan ayagu waa nool yihin lakin argagaxi maayaan xalay horay usoo dhinteen ma argagaxayaan marka sidaasu maray xaafid ibnu kaiir marka shuhaadadii waana nool yihin mana argagaxayaan mana argagaxayaan ayagu ilaa man shaa allah wa kullun dhammaan atowhu waa yimaadeenu ilah yidhi daakhiliina xalay kuwa dulaysa dhammaan waa xashriga caamka ahaa dhammaan waa yimaad iyagoo ilaahay amarkiisa mid khilaafi kare lagu erag oo amarka ilahay u wada dulaysan atowhu waa qiro oo waxa weeyaan ficil maadi in laga dhigo waxaa jirta qiro kale oo iyadona sabciyaa oo waxa weeyaan aatuuhu oo isim faacil in laga dhigo wa kullun dhammaan aatuuhu waa kuwii imaanaya isim faacila laga dhiga jamcu aatin waa daakhiliina xalaya kuwii dulaysan wa taraa waad arkaysaa ayuha almukhaatab qof kastoo khitaabo ka suurtaabow aljibaala buurihii ad arkayda maalinkaas qiyaamaha taxsabuhaa xaalad u malaynayso jaamidatan mid qalalan waxaad mooddaa inay taagan tahay meeshaan cirkaa inay taagantaad u malayda inay taagantaad u malayne oo qalalan tahay walxaal ayaad u malayne tamuru ay socoto mara saxaabi daruurtu meesha ay marto waxa weeyaan daruurtu hadday culus tahay oo ay aad waaweyn tahay inay taagantaad u malaydaa soomaa waana socotaa buurihii inta booh laga dhigoo la burburiyo ayay hawada iska marayaan marka tiradii ka batee markaas waxaad moodaa meesha inay taagan yihiin mana taagne waa boor meesha socda boor meesha socda saasaa buurihii laga dhigaa wayasaluunaka cani ljibaali faqul yansifuha rabbii nasfan taasay la macnata marka ayadoo socota tamuru bimacnaa tasiiru way socotaa mara saxaabi ay sayra saxaabi daruuraha socodkoodoo kale sunca allah sanaca allahu daalika arrintaas allaa sameeyey buurihii saad arkay u adadkaa inta burburiyey waxa bitiyey waa alle sunca allah ilaahay samayntiisa alladii allihii adqana sugay kulla shayin shay kasta innahu alle khabiirun waa mid xog ogaal u ah bimaa tafcaluna waxa aad samaynaydaan man jaa'a qofkii la yimaada bilxasanati marka maalinkaas kulli dadku waa imaanayaan laakiin labadaana un asal dadka u kala ah waxa weyaan waa fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir waana fariiqu lmuminiin iyo fariiqu lkaafiriin ilah wuxuu idhi man jaa qofkii la yimaada bilxasanati xaalad wanaagsan xaalad wanaagsan maxaa loola jeedaa tawxiida loola jeeda tawxiid qofkii la yimaada oo shirki ka badbaada waa ijmaac mufasiriinta laba imaama aimada soo naqlay ijmac ka mid a alxaafid alimaam maxamed ibn cali alkerji wuxuu yidhi ajmaca ahlu tafsiir culimmada tafsiirku waxay ku ijmaaceen calaa ana alxasanata fii haadi lmawdici maahan meeshaad ku aragtaba meeshaad xasano ku aragtaba tawxiid ku fasiri mayso laakiin meeshaan aayaddan in loola jeedo laa ilaaha ila allah in loola jeedo ijmaac wey waxaa kaloo ijmaaca soo naqliyay alimaam alqurdubi imaam alqurdubi wuxuu yidhi wa ijmaacun min ahli ta'wiil culummada tafsiirka ijmaacooda waxa weeye fii ana alxasanata laa ilaaha ila allah wa ana sayi'ata ashirk fii haadihi laaya wey ku ee meeshaad ku aragtaba maaha marka waa ijmac macno kale ku raadin mayno man jaa qofkii la yimaada bilxasanati xaalad wanaagsan oo tawxiid ikhlaas ikhlaas ilaah cibaadada kaliya u kala yeela sidaasuu ku fasira waxa weyn qataada ikhlaas cibaadada kala yeela weliba ibnu jariir wuxuu ku daray laa ilaaha ila allaahu oo uu yaqiinsan yahay maahan afku ka dhahay masaladaas maa muhim inaad akhrido laa ilaaha ila allah qof dhahayo yaqiinsanaa yaqiin waa inuu lahaa yaqiin waa inuu u yidhi maahan waa iska dhahaya dadkan ka maqlay maaha marka qofka la yimaada tawxiid falahu waxaa u sugnaaday khayran wax ka qayr badan minhaa xasanadu la yimid ajarkuu shaqaystay wax ka badana ilaahay ku abaalmarina oo fadligiisa ah wahum dadka xasanada la yimid humta mantiyadu celina xagga macnaha biictibaari almacna wahum dadka xasanada la yimidna aaminuuna waa kuwii nabadgelaya min fazacin argagaxay ka nabadgelayaan yowmaidin maalinkaas argagaxaasoo yowmaidin maalinkaas ahaaday maalinkaas argagaxa weyn ee jira markaasay ka managbin laa yaxsunhum اlfazac اlakbar midka ilahay yidhi wey waman jaa qofkii la yimaada bisayiati xumaan waa shirki qofkii shirki la yimaada oo ilaahay cid kale garab waadi jiray cibaadada cid kale ugu daray war kale male fakubad waa la foorarinaa wujuuhuhum wejiyaalkooda fi naari naarta lagu foorarinaa qofkii shirki maalinkaas ilaah la hortaga naartaa wejigiisa lagu foorarinaa yuqaalu lahum waxaa lagu leeyahay si qalbiga looga diro hal tujsowna miyaa laydinku abaalmarinaa ilaa maa shay maani kuntum aad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya idinkaa samaystay inamaa wax kale maahan quldhe nabiga subano soo qadar sida a'immada dhamm ay mareen quldhe nabiga subano inamaa wax kale maahan umirtu waxaa lay amray an acbuda inaan caabudo an acbuda inaan caabudo rabba haadihi اlbeldati magaaladan rabbiga iskale aladii rabbiga xaramahaa xaramka ka dhigay walahu keligiisna uu u sugnaaday kullu shayin wax walbaba wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ka mid noqdo min almuslimiina dadka ilaahay u hoggaansan waxaa kaloo lay amray wa an atluwa alqur'aana qur'aanka inaan aqriyo oo aan dadka gaarsiiyo qur'aanka faman ihtadaa qofkii ku hanuuna fa inamaa wax kale maahan yahtadii waa hanuunaa linafsi nafsadiisu u hanuunaa oo hanuunku naftiisu anfacaa waman dalla qofkii baadiyooba ee qur'aanka la aqrinaya ka faa'iidaysadiida faqul waxaa tira nabiga suubano inamaa wax kale maahan ana aniga min almundiriina rususha digaydaan ka mid a xil kale igama saarna وقل وحتر نبي صوبنا الحمد مهد لله إلهي أسقناده إلهي با أسقناده مهد حق وعداده سيريكم الله وإن تسدون آيات آياته وعذابك فتعرفونها مركزات آياتها قرد دونتان آياتها مركزات قرد دونتان وما ربك ربكانا معهم بغافل مدمور عما تعملون وحد سمين إذا إنما أمرتم وحوين الله أمر يا رسول كيسي oolah u sheeg dadka qul bee nabiga subana loo soo qadarin inamaa wax kale maahan umirtu aniga waxaa lay amray an acbuda inaan caabudo rabba haadihi اlbalda magaaladan rabbiga iskale magaalada la sheega waa maka almukarama allihii iska lahaa magaalada sharf ahaana loogu tiirina waxa weyaan idaafatu tashriif weeye makhluuqoo dhan allah leh laakiin magaaladan si gaar ah loo sharfa marka rabbiga magaaladan leh rabbigaas inaan caabudo saasaa lay amray marka qof walbana saasuu mamuurku yahy alladii rabbigii inaan caabudo xaramaha magaaladan xaramka ka dhigay magaalada maka ilaaha xaram ka dhigay ma bannaana geedeeda qodax in laga jaraa ma bannaana ugaarta joogta in la caydiya shimbiraha lama caydi karo ma bannaana baadi taalla in la qaado ilaa qof baafinaya maahane ma bannaana cawskeeda in la gurto xadiiska bukhaari muslim sidaasaa ku sugan ilaahana xaram ka dhigay maalinkii cirkii dhulka la abuuraana xaramka laga dhigay oo ilaahay ka dhigay marka ilaah wuxuu ihi subxaana walahu alla keligiis u sugnaaday kullu shayin wax walbaba wa umirtu waxaa kaloo lay amray an akuuna inaan ka mid noqdo min almuslimiina dadka ilaahay u hoggaansan maxaa loola jeeda xaafidku wuxuu yidhi ay almuwaxidiin almukhlisiin dadku waa mushrikiin iyo muwaxidiin waxaa lay amray muwaxidiinta inaan ka mid noqdo ilaahay cibaadada u kali yeela amarkiisana qaata wa an atluwa taasuu aniga markaan hoggaansamo dadka inaan qur-aanka gaarsiiyana waa lay amray waa masale kale oo muhiim ah oo garato in laga rabo dadka nabiga raacayo ee nabi maxamed rumeeyayna shaqadan waa laga rabaa iyagana wa an atluwa alqur'aana wa an atluwa inaan akhriyo lay amray alqur'aana qur-aanka oo aan dadka ku akhriyo dadka gaarsiiyo saasaa lay amray markii dadka la gaarsiiyo dadku labay noqonayaan fain faman ihtadaa qofkii hanuuna oo qur'aanka waxa weyan ku hanuuna fa inamaa wax kale man yahtadii waa hanuuna linafsii u hanuuna hanuunka asagaa ka faa'iida nacfiga hanuunka asaga unbuu u soo noqonaa waman dalla qofkii baadiyooba faqul waxaa tira nabiga suubano inamaa wax kale maahan ana aniga min almundiriina kuwa digaan ka mid a aniga xil igama saaraa dadka hanuunka inaan geliyo wamaa calayka wamaa calaya ila albalaaq wey wamaa calaya ila albalaaq ila macnada marka waxa wey sida allaba qur-aanka ku yidhi fa inamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab waxa weeyaan adiga dushaada waxaa gaarsiin marka qur-aanka waa anugu waa akrinaa laakiin qofkii ku hanuunana isagaa ka faa'iiday oo naftiisu u daniy cid kale wax uma qaban qofkii lumana lumidda dhibkeedu asagay kusoo laabane aniga waxa weyan xilligama saarna sidaas wey marka qur-aanka la akrinayo dadka dhegaysana maahan inay ka wada faa'iidayaan qaara waxa weyan iska baadiyooba kaliya laakiin adiga waxa laga raba labada shay oo nabiga yidhi waa la amr alla keligiis caabud qur-aankaasna ummadda gaarsii saasaa lagaa raba adiga ilaah wuxuu ihi subxaana marka adiga dhegaystahow ha ka mid noqon kuwa xujadu ku qumtay ee khasaaray ee kuwa qur-aanka ka faa'iida ka mid noqo adiga wa qul waxaa tiraa nabiga suubanow alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay u sugnaatay sayuriikum allah waa idin tusi doonaa aayaati aayadihiisa ibnu jariir waxaa loola jeedaa huu yidhi aayaati cadaabihi wa sakhadihi aayaadka cadaabkiisa bederoo lagu laayoo kale oo ilaahay gaalada halaagayo kuwaasaa loola jeedaa فتعرفونها آياتها واتقرد دونتان وما ربك ربكانا معهن بغافل مد هالمانسان عما تعملون وحاد سمين ايضا ايوا اركيا والله سبحانه وتعالى علم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد